robabkan oo sida weyn waayadii u dambeysay uga da'ayay degmooyinka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gado ayaa lagu soo waramayaa daadadkii ka dhashay in saameyn xoogan ay ku yeesheen dadka danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi degmooyinka ceelwaaq baardheere doolow garbahaarey iyo luuq ayaa ka mid a meelaha sida weyn ugu saameeyey roobabkaasi ee gobolka gada ka tirsan sidoo kale meelo ka mid ahay jubbada hoose oo doobley iyo afmadow ay ka mid yihiin ayaa saameyn xoogan laga soo sheegayaa fatahaada ka dhashay roobabkaasi in ay saameyn xoogan reebeen sida ay sheegayaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gargaarkii maareynta masiibooyinka jubbaland degmada ceelwaaq ee gobolka gado oo toddobaadkii hore wiil yar uu ugu geeriyooday fatahaadahaasi ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ilaa saddex qof ay ku dhinteen roobabkii xooganaa ee ka da'ayay degmada ceelwaaq ee gobolka gado laba gabdhood oo afar iyo toban jiro ahi iyo sidoo kale wiil siddeey toban jir a ayaa ka mida dad ku dhintay degmada ceelwaaq ee gobolka gado sidoo kale garbahaarey toddobaadkii hore ilaa laba qof oo uu roobab xoogan oo ka da'ayay garbaharey ay sababeen in guri ay degnaayeen uu ku dumo taasina ay sababtay in laba qof ay ku dhintaan halkaasi sidoo kale degmada luuq ee gobolka gado ayaa ka mid a meelaha dadka uu sida weyn u saameeyey fatahaadaha ka dhashay roobabkii xooganaa ee ka da'ayay deegaanada jubbaland baardheere oo suuqii weynaa laga wada qaxay ayaa ka mid a degmooyinka sida weyn u saameeyey fatahaadahaasi roobabkii xoogganaa ee ka da'aya degmooyinka gobolka kuwaas oo ay ka dhasheen fatahaado xooggan sidoo kale deegaano ka tirsan dhulka gosha ee gobolka jubbada hoose ee dhinaca waqooyi magaalada kismaayo waxaa lagu soo warramayaa in webiga uu ku fatahay nawaaxiga degmada jamaame iyadoona boqolaal ka mid ahay dadka beeralaydahi ee degan nawaaxiga jamaame ay beerahoodii uu ku fatahay webiga kuwaas oo gebi ahaanba dalagyadii ay tibcanayeen ay baabi'iyeen fatahaadahaasi xooggan haddaba si aynu xog badan uga helno saameynta fatahaadahaasi ay geysteen iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhashay waxaa v o a la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac jeemis waxaana uu faahfaahinayaa khasaaraha iyo sidoo kale saameynta ay rabeen fatahaadahaasi meelaha webiga uu maro jubba doolow buurluubo luuq ilaa iyo jubbada dhexe ilaa iyo jamaame halkaas uu ka geynayo webiga uu kaga shubayo badda dhammaantood waxyeelo badan ayuu geystay meelaha aanaana marin webiga oo asagana roobab ku da-ay oo dhimasho dhacdayna way jirtaa oo u dambaysay maanta oo ay maaragtay degmada ceelwaaq roobab weyn uu ku da-ay roobkaas oo ay ku nafwaayeen saddex caruur ah oo midka ugu weyn uu sideed iyo toban jir yahay kuwa kalena ay kasii yaryihiin gabdhana ay ahaayeen dhibaa garbaarey laba qof baa ayagana guri ku dumay oo roobabkii iyo dabaylada ay wateen wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarkii maareynta masiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac jeemis ayaa sheegay in ay kal hore u diyaargaroobeen sidii loo samata bixin lahaa dadka saameynta xooggan ay ku yeesheen fatahaadahaasi islamar ahaantaana ay bilaabayaan gargaar lala gaaro dadka ay fatahaaduhu saameeyeen
horay waxaan u diyaarinay meelihii degmooyin degmo kasta oo oo aan filaynay inay maaragtay roobabkaa iyo khataradaas ay ka imanayaan inagoo kaashanayna guddoomiyaasha degmada iyo wakiilada degmooyinka ee wasaaradda u joogo waxaan isla diyaarinay haddii ay dhibaato dhacdo dadku xaggee degayaan xaggee la dejinayaa meelihii waan cayiminay hawsha ayada ee shaqadeedii waan ku guulaysanay waxaa kaloo soo haray dadku waxay u baahan yihiin cunto iyo hooy intana ayadana waan ku howl jirnaa oo ayadana waan meelaa degmo kasta waan waan ku diyaarinay wixii tabarteena waan ka shaqaynaynaa waana gaarsiinaynaa dadkeena meelaha dhibaatooyinka ay ka dhadhaceen xildhibaan maxamed janna gale oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka jubbaland ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey saameynta fatahaadahaasi ay rabeen isagoona dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbalandba ugu baaqay in gurmad bani aadamnimo lala gaaro dadka ay saameeyeen fatahaadihii ka dhashay roobabkii xooganaa ee ka da'ayay deegaanada jubbaland
sidoo kale waxaan baaq u jeedinahay dowladda federaalka ugu horreya madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdi barre dhammaantood waxaan ugu baaqayaa in ay gobolka iyo dhammaan statka jubbaland wixii gargaara la soo gaari karan inay soo gaaraan walaalow saad og tahay horta dalka soomaaliya o dhan dhibaatadan way haysataa hadday tahay jubbaland hadday tahay hirshabelle hadday tahay gobolada kale oo mar walba way dhacan marna dadka soomaaliya ay ka qaylin abaaraho aad bay abaar ba haysi aan la soo gaarin aan la caawiyo marka abaarta laga baxana haddana fatahaaday iyo biyo iyo webi yaa la soo jebiyey baa haddana dhibaatooyin kale u keeno ilaahay ba horta marka koowaad ka saari karo oo waxaan waa awood ilaahay annaga haddaan nahay dowladda jubbaland waxaanun awoodnaa wixii karaanka annaga oo tabartanada inaan gaarsiino intaas uban awoodnaa laakiin hadda waxqabad weyn waxaa waxaa xagga awood ilaahay ku xiran tan iyo markii roobabka dayrta ay ka corteen jubbaland waxaa sii kordhayey saamaynta iyo sidoo kale dad ku dhimanaya fatahaadaha ka dhashay roobabkaasi iyadoona horay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland baaq ay soo saartay ee dadka uga digtay in laga digtoonaado ama laga feejignaado roobabka soo socda oo laga cabsi qabay sidan oo kale in ay waxyeelo geystaan kuwaas oo xilligan markii ay da-een ay dadka kala kulmeen dhibaatooyin aad u adag dad badan ayaa guryahooda isaga barakacay halka qaarkoodna ay la'yihiin goob ay degaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo